الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waayo su-aashan qofka soo qoray wuxuu leeyahay qofka guran ee awooddii midigta ilaahay subxaana wa tacaala bidixdiisa uu geliyey ma ku cuni karaa bidix waxaanu leenahay maya mar haddii gacantii midig uu leeyahay bidix kuma cuni karo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo aan kala weydiin dadka uu la hadlaayey inay guran yihiin iyo in kale inay laba midiglayaal yihiin iyo in kale ayuu odhan jiray midigta ku cuna camr ibnu salm mise bukhaari warinay rasuulku wuxuu ku uhi kul biya ya ghulaam sami illah wakul biyamiinik wakul mima yalik inankaaganow waxaad bisinka u qabo oo midigta ku cun oo dhinaca kusoo xigtana ka cun ma kala eegin rasuulkii oo ma baadhbaadhin hal wa ashwal am laa mid guran ma yahay mise ma ah wakadalika ninkii rasuulku uu ku uhi kul biyamiinika waxa buu ninkaas yidhi laa astaiic ma awoodo waxaaba iska suurtagala inuu guranaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma odhan xataa maxaad u awoodi laada laakiin mar hadday u muuqatay gacantiisii midig inay shaqaynayso rasuulku waa habaaro wuxuu ku uhi la staacta yacnaa ha awoodin ilaahay kuma karsiiyo sidii ayaana dhacday famaa rafaca ilaa fiihi bacdu mar dambana afka kor ugama qaadin marka mar haddii gacantii midig ilaahay subxana watacala uu ku siiyey iyada markaa wax ku cun oo mar haddii ay shaqaynayso oo marnaba bidixda waxbaa ku cun su-aashan waxa uu leeyahay cayayaanka dadka dhiigooda cabba sida dukaanka waxaa lamida kolley tagfida iyo waxyaabaa la midka ah haddii aada kula dagaalanto biyo kulul ma dembi baa kaa raacaya yacanaa wuxuu ujeedaa arrintaasi ma noqonaysaa dabkii la diiday in lagu cadaabo wax nool rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yucadibu bاnnaari ilaa rabu الnaar xadiid fi lbukhaari wagayri dab waxba kuma cadaabo allaha dabka abuuray mooyaane marka hore laba nin saxaabu diro wuxuu yihi in laqiitum fulana wa fulana faaxriquuhuma bالnaar hebel hebel haddaad la kulantaan guba marka ay ka dhaqaaqeen buu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam u yeedhay markaasaa wuxuu yihi inahu laa yucadibu bالnaari ilaa rabu الnaar allaha dabka abuuray ayuunbaa dab wax ku cadaabi karaa ee haddii aada la kulantaan in laqiitumuum faqtuluuhum dila waxa weeyaan ha gubina marka lama gubi karo wax nool oo ruux leh nacam wax ilaa ay culimadu isku khilaafeen haddii qofku qof uu gubo marka loo qisaasayo miyaa la dilayaa un mise isagana waa la gubaya waxaana khilaafkaasi keenay xadiidka sida raajixiina waa xaaladaasoo kale in laga soo reebayo wajazaa-u sayiatin sayi'atun miluhaa oo qisaastana macnaheedu waxa weya almusaawaat haddii uu gubay oo isagii aan la gubine waxa weeyaan la saaf iyo wax lamida lagu dilo macnu wuxuu noqonayaa qisaasi may dhicin alqisaasna macnaheedu waa maxay musaawaat wa fi ljuruuxi qisaas ay musaawaat yacnaa intuu ku sameeyey in leeg in lagu sameeyo weeyaan qisaas macneheedu marka biyaha la kululeeyey iyagu sida saxiixa dab ma ah oo sharcan iyo luqatan iyo curfan midnaba la odhan maayo waa dab marka haddii cayayaankaasi mu'diga wax dhibaya biyo kulu lagu shubo insha allah ba'si ma laha dhib ma laha insha alla su-aashan wuxuu leeyahay maxay diintu ka qabtaa isdhexgalka ragga iyo dumarka sida meelaha waxbarashada maadiga ah gaar ahaan meelaha gaarka ah iyo siminaarada hay-adaha iyo waxyaabaha lamidka ah alikhtilaaطu bayna aljinsayni muxaram labada jinsi ee ragga iyo dumarka ee ajaanibka kala ahi inay isdhex galaan waa mid aan bannaanayn faqad mayaza الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam bayna الrijaali waالnisaai fi lmasjid rasuulku wuxuu kala soocay ragga iyo dumarka masaajidka dhexdiisa oo ah makaanu cibaada meel cibaado loo yimi oo dumarkuna xaggaa dambe ay ku tukan jireen ragguna ay ka horeeyeen min gayri mukhaalaطa iyadoo isdhexgelitaan aanu jirin oo sufuufta rag iyo kuwa dumarku ay kala soocnaayeen rasuulkuna uu yihi khayru sufuufi الrijaali awaluha wa sharuhaa akhiruhaa wa khayru sufuufi الnisaai akhiruhaa wa sharuhaa awaluha wakadalika markii masaajidka laga dareeray sida abu daawuud uu wariyey biisnaadin xasan اkhtalata الrijaalu bالnisaa fabacثa الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam munaadiyan yunaadi rag iyo dumarkii baa isdhex galay rasuulku wuxuu diray mid dhawaaqa kaa dhawaaqaya wuxuu la hadlayaa dumarka yaa macshar الnisaa istaaharna buu leeyay dumarkow ragga dib uga joogsada laysa lakuna an taxquqna طariiq idiinma banaano xaq uma lihidin waddada dhexdeeda inaad martaan lakuna xaafaatu طariiq waxaad leedihi waddada hareeraheeda weli haddada nidaamka noocaasee rasuulku calayhi salaatu salaam waddada in loo maro uu jideeye waa inaga qasan yihi oo dadka xataa xadiidka in badan maqlay waxaad arkaysaa iyadoo camalfalintii ku camalfalkiisu aanay muuqan inay raggu dhexda maraan dumarkana hareeraha waxa weeyaan loo daayo oo sidaasi loo kala baxo laakiin haddii waddadaa marka la wada marayo ay dumarkii dhexda maraan ragguna hareeraha ka maraan ama laba dumara ninkii uu dhex marayo waddadaasi waxa weeyaan dayiqa ah cidhiidhiga ah ee dadku ay isu dhow yihiin ikhtilaad bay taasi noqonaysaa laakiin haddii dumarki koonahaasi ay maraan ragguna dhexda ay iska maraan taasi inaan ikhtilaad noqonahayn iyo isdhexgalkii la diiday ayaa xadiidku uu tilmaamay dumarkii saxaabiyaadku amarkaasi waa qaateen fa kaanat ixdaahuna taltasiqu biljidaar xataa inahu la yaclaqu bihawbiha waxaan kuwo sidaa rasuulku uu amray maro waddada waxa weeyaan dhinaceeda gidaarka xigta iyo dhismayaasha oo isku dhajiya gidaarada ilaa mararka qaarkood ay dhacdo inay maryahaba ay ka qabsadaan ay xijaabo markaa waaweyn oo ka ballaadhanna waa waa xidhnaayeen waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sidaas oo kale uu ka digay in loo galo dumarkii aan maxaarimta aan ahayn oo nin uu isaga galo iyaakum adukhuula cala nisa bui rasuul calayhi salaatu wasalaam qiila afara-ayta alxamwa ya rasuula allah qaala alxamwu almowt rawahu lbukhaari wa muslim marka ma banaano ikhtilaadku mafaasid iyo dhibaatooyin aada u badanna wuu leeyahay oo kuwo diineed iyo kuwo akhlaaqeed oo marka la diidayo maaha dadka in la ciqaabayo oo wanaag laga celinayo wax xumaan iyo dhib u ah oo diintooda iyo akhlaaqdooda iyo dhibaya baa laga celinaya marka ama iskuula la ysugu yimaado ama jaamacad ama meesha la ysugu yimi bas dhexdiiba ha noqoto ama suuqyada ha noqoto alikhtilaaq laa yajuus muxaram mid xaaraana oo aan banaanayn rag iyo dumar ajanabi kala ahi inay isdhex galaan kadalika fi musalla alciid garoonkii ciidda lagu tukanayana waa kala soocnaayeen ragga iyo dumarku rasuulku intuu u khudbadeeyey ragga ayaa maadaama aan microphone jirin oo dumarku aanay khudbadiisii maqal ayuu dumarku xagga dambe fadhiyo uu tegey iyadoo bilaal iyo cabdullaahi ibnu cabaasi ay la socdaan walxadiidu fi saxiixi lbukhaari fi kitaabi alciideyn marka mafaasidaasi awgeed baa shareecada u diiday laakiin maanta wuxuu noqday mima tacumu bihi lbalwa nin maanta diida iyo mid ogol ka ogolla eele waa xalaalna waa mid nusuusta aynu sheegnay khilaafo eh iyo mid dadka ku caaya oo ku dhaleeceeya iyo mid lagu caayo laa axada yaslamu lyowm min alikhtilaaq axad maanta ikhtilaaq yacnaa ka badbaadayo ka madhayn ma jiro kainan minka xajka oo ah yanaa farad min faraaid alislaam cibaado lagu sunnaysan karana ah ayaa masjid ulxaraam buu ikhtilaaqi ka jira oo salaadii sidaad u tukanaysaa waxaad arkaysaa gabadh show qofkan kugu xigo ama gabadhba inta badan waxaa lagu khaldamaa dumar dumarka baakistaanta iyo waxay dharka baakistaaniga la idhaha bay xidhay qofkan kugu xigaa show ama ruux dumaraba wallahi way nagu dhacda waa arag show qof dumara bay nagu xiga ama show qofkan kaa horeeya waa dumar ama mararka qaarkood baad arkaysaa adoo muxiid min annisaaba ku dhex jira meel baad salaadii ku xidhatay qaarna xaggaaga horey mareen qaarna xagga dambey kaa mareen waaba ku hareereeyey dawaafkii hadalkiisaba baldaa dawaafkii wadaadada qaar oo masaladaasi iyo masaa'il la mida aan waxoogay ka wada hadalla oo ku udhi ikhtilaafku markay daruura keento ama ay xaaja keento shadiida dee xaaraannimadii uu ka baxayaa oo qofku aatim ku noqon maayo oo masaladaasi igula dooday waxaan ku udhi xajka ka warran suu ihi xajkii faralkaaanu sanad ka soo xaji marka aniga daruura ay banaynaysa ikhtilaadka misulxaraam ka jira inaan galo marka waayo xaj sunnaa ka warran haddii ilaahay kuu fududeeyo ma soo xajiyeysa suu ihi maya ma soo xajiyayo hada kalaam hayru saxiix maalin dhaweyd buu ila soo hadlayo u sheegay sanadkan inuu soo xajiyayo insha allahu tacaala xaj sunnaa marka hadduu qofku is idhaha dacwadu bax gaadhigu raacayay ikhtilaad baa ka jira miyaad lugayn doontaa cabra alqaaraat diyaaraddii ikhtilaad baa ka jira suuqa haddaa isdhaa galo wax ka soo iibso rag iyo dumarkii baa saqaafayo isdhex qaadaya meel walba waa sidaas marka waa shay xaaraana laakiin wixii daruura ama xaaja ay keento xaaja yana diiniya aw dunyawiya qof isaguba aan ka baaqsanoo isaga laftiisu sameeyaa inuu walaalihiisa muslimiinta ku caayo ama uu ku dhaleeceeyo ama uu idhaha ikhtilaadkay xalaaleeyaan oo ay xalaal u arkaan intuu ku iftiroodo beenuu ka sameeyo wax saxa waxa weeyaan ma aha hargasa nin odhanaya hebel meel heblaayuu tegayo muxaadaro uu ka soo jeediyo dadka jooga uu soo waaniyey ikhtilaad baana ka jiray isaguna suuqaasu maalin walba dhex qaada marta suuqa maxaad ka doontay sule lilamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar haddii suuqa loo gelayo si dadka wanaagga loo soo faro xumaanta looga reebo waa la geli karaa buu ku leeyay ibnu baas baa yidhi way bannaantay taas ish ilfarq ayib meeshuu qofkani tegay aad sheegaysa iyo suuqani maxay u kala duwan yihin aduu markaa darsi soo dhigayso ikhtilaad intee leeg baad sii dhex jibaaxdaa mid fara badan soo maha markaad soo dhiganaysana bas baad raacdaa ikhtilaad ka jiro suuq ikhtilaad ka jira baad dhex maraysaa marka laa yudayaqu اlmru walaa yuwasac tadyiiqan غayra sharciyin walaa tawsiican غayra sharci cidhiidhina lama gelinayo wixii daruuro iyo xaaja ay keentay dadka looma diidayo oo ciddii markaa samaysana lagu ceebayn maayo lagu dhaleecayn maayo lana waasicin maayo waxaan daruura iyo xaaja toona aanay keenin asalkiisuna uu xaaraan yahay dadka loo banayn maayo lana samayn maayo wallahu aclam wuxuu le waxaad ka warantaa qoraalada qoraallada lagu qoro masaajidada dadka hortooda sida saad iyo miskiin kalkaal iyo warqad adkaari ku qoran tahay oo xagga hore lagu dhejiyo iyo muraayadaha daaqadaha ee layska arkayo waxaasoo dhami sax maaha leanna waa umuurun oo tulhi alinsaana can salaati waa arrimo qofka salaada ka mashquulin kara markii abujahab saxaabi la idhaahdaa yacnaa sijaayad liidad iyo midabale rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u keenay rasuulku iga celiya buu uhi innahaa kaadat an tulhiyanii can salaati aanifa waxay ku dhowaatay goor dhoweyd salaadayda inay iga mashquuliso wax kala daayo cabdullaahi ibni cabaas radia allahu canhu musxafka qur-aankaabuu hortiisa ka qaadi jira marka uu tukanayo si aanu waxa weeyaan aanu ugu mashquulin marka waxyaabaha qoraallada iyo waxyaabaha lamidka iyo muraayadaha la yska arkaya iyo masaajidada markaa in laga ilaaliyo weeye iyadoo marka horeba maanta khushuucdeennu ay iskaba yartahay haddaani macduum ba ahayn haddii waxyaabo kale oo intii yaraydna inaga sii mashquuliya aynu ku darsanno waxay noqonaysaa salaadii qalfoof markaa bilaa ruux waayo anigu ma fasiro riyooyinka markaa qofkii riyo iyo wax lamida ka hadlayaa cid kale ha weydiiyo baaraka allahu fiikum waxaa su-aashan uu le waxaad noo sheegtaa astaamaha lagu garto khawaarijta alkhawaarij waa firqadii u horeysay ee ka feer dilaacda ka feera jeexanta jamaacada islaamka waxaana ciddii ay ka farcameen ay soo baxeenba ama la arkay waktigii rasuulka sayakruju min di'di hada qawm taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa qiraa'atakum maca qiraa'atihim yamruquuna min alislaam kama yamruqu asahmu min aramiy rasuulku wuxuu yihi ninkaa waa ninkii rasuulka aflagaadeeye ee yidhi haadihi qismatu maa cudila fiiha markuu rasuulku wax qeybiyey baa wuxu uhi waa qayb aan cadaalad ku dhicin ninka waxaa ka soo bixi doona buu rasuulku qoom aada salaadiina xaqirataan markaad salaadooda garab dhigtaan oo aada xaqirtaan qiraa'adiina markaad tooda garab dhigtaan oo islaamkana uga murhkudaya uga dhex baxaya sida hubka ama leebka iyo waranka iyo waxaa la midka lagu ganay wixii la ugaadhsanayay uu uga dhex baxo yacnaa mararka qaarkood marka waa qoomka noocaasa waxaana khawaarij markaa loogu bixiyey lanna waxa ay ka baxeen cali bin abi aalib radi allahu canhu taacadiisa dagaalna ay ku iclaamiyeen caqaa'idoodana waxaa ka mid ah alkhuruuju cala alxaakim almuslim in dalama aw fasaqa xaakimka muslimka ee ummadda islaamka u talinaya in lala dagaalamo daacadiisa iyo amarkiisa laga hoos baxo haddii dulmi ama fisqi uu ka dhaco astaamahoodu labay u qaybsamaan kuwo ay ceeba ay ku ceebaysan yihiin laguna garanayo isla markaa iyo astaamo wanaagsan oo qofka ku sifoobaa aanu ceeb lahayn laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu calaamadahooda ku daray astaamaha xuni ay leeyihiin waxaa ka mida waxaa loo yaqaano takfiirka bikayri xaq inay wax ku gaalaysiiyaan waxaan gaalnimo aan ahayn haadihi min calaamaatihim waxaa kaloo astaamahooda ka mida istixlaalu dimaa'i lmuslimiin dadka muslimiinta dhiigooda inay xalaashadaan yaqtuluuna ahla alislaam wayadaruuna ahla alawthaan muslimiinta ayay laynayaan ahlu lawthaan ahlu lasnaamna waa iska daynayaan waxaa ka mida calaamadahooda labada uu rasuulku xadiidkaa ku sheegay kahratu salaati walqiraa'a oo rasuulku u sheegay litaxdiir uu leeyahy bimacnaa ha ku dagmina iyagoo salaad badan oo qiraa'ad badan maaha macnaheedu in salaad badnaanta iyo qiraa'o badnaanta oo qura qofku khaariji uu ku noqonayo haddaanu caqaa'idkoodii lahayn iyo acmaashoodii laakiin iyaga oo khaldan ba haddana ay salaad badan yihiin oo qur-aan akhris badan yihiin caqaa'idkooda iyo acmaashoodan xun eega oo sifaadka wanaagsana ay leeyihiin yaana idin dagin buu ujeedaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadalika min siimahum ataxliiq rasuulku wuxu uhi siimahum ataxliiq waa calaamadooda ka mida xiirashada had iyo jeeraal inay dhukurtaan oo timaha ay iska muldhiyaan min calaamaatihim rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam fii xajin aw cumra xaj ama cumro mooyaane weli ma dhukuran rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka dhukurashada noocaasa ee joogtada ahayna inay ka mid tahay calaamadahooda iyo sumadoodu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maantana waxay arrintaasi aada ugu fara badan tahay dadka meelaha gaalada ka soo noqda dhukurashadu waxaaba ay ka mid tahay baan filayaa meelaha waxyaabaa lagu xaragoodo malaha aada bay ugu fara badan tahay jami jamaalow ka war saasay ka mid soo maa way ku xaragoodaan nacam marka calaamadahooda kuwaasi ayaa ka mida calaamadooda waxa weeyaan ka mida jahli oo qur-aankii bay akrinayaan haddana fiqi iyo fahm uma laha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yujaawizu xanaajirahu cunaha u dhaafi macnaa qalbigooda ma gaadhin ile qalbiga wax lagu fahmaaye wax lagu gartaaye marka aljahluna waa min calaamaatihim walihaada baa qur-aanka waxay u fasirayaan si khaldan oo aayado ka warramaya gaalo iyo ficillo lagu gaaloobo ayaa dad muslimiin oo sifaadkaasi aan lahayn dusha ay ka saarayaan tafsiirkooda khaldan waxaa ka mid ah markii cali bin abi aalib radi allahu canhu iyo mucaawiya ay ku heshiiyeen in la saaro xakamayn laba ninoo markaa wixii la isku khilaafsan yahay kala xukuma ee la saaray abu muusa alashcari camr ibn اlcaas waa kuwii gaalaysiiyey cali bn abi aalib radia allahu canh khawaarijtu maxay u cuskadeen gaalaysiintiisa waxay in ilxukmu ila lilah yaعnaa xukumka ilahay baa iska leh ninkana xukumkii buu siiyey dad oo yihina kala xukuma nacam qad xakama الrijaala fi diin اllahi bay yidhahdeen ilahayna wuxu uhi in ilxukmu ila lilah waa kii cabdullaahi bni cabbaas markii uu u tegey uu la dooday ku lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala neef ugaadho oo la dilay ayaa uu yidhi laba nin ha xukumaan maxaad u malaynaysaa arrintii dhammayd ee masiirka ummaddaba ahayd yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum soo ilaahay subxana wa tacaala ma odhan qofka muxrimka ahi markuu dilo neef ugaadha neef xoolo la mida baa laga rabaa inuu qalo xaramka uu ku qalo see lagu garanaya markaa neefka la midkaa ugaadhaasi uu dilay laba nin oo markaa cadaalad lagu yaqaanaa ha xukumaan buuhi ilaahay subxaana wa tacaala markaa kitaabka ilaahay ma isagaa hadlaya odhanaya hebel baa khaldan iyo hebel baa saxsan kitaabka ilaahay wuxuu u baahan yahay cid ka hadlisa soo ma wuxuu u baahan yahay cid markaa ilzaamiso dadka ku filisu u baahan yahy in alxukmu ila lilah waa kalimatu xaqin uriida biha bail buuhi cali bin abi aalib xukumka ilahay baa iskale ka qadariga iyo ka sharcigaaba laakiin qofka xukumkii ilaahay fulinaya ama sheegaya ama fatwoonaya iyo cidda arrintaa loo xil saaraa maaha in xukumkii ilaahay la siiyey xukumka ilaahay dadka inay u sheegaan iyo inay ku kala saaraan iyo inay fuliyaan ayaa iyaga shaqadooda waxa weeyaan ay tahay waxaa sifaadka khawaarijta ka mida waxa weeyaan waa sufahaa waxa weeyaan sufahaau axlaam xudathaau lasnaan sufahaau laxlaam had ya jeeraale rasuulku wuxuu sheegay haalibka inay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo aan caqli buuran aan lahayn sufahaa ah yaani wax magarad ah walihaada u fiirso dadka manaahijta noocaasa laga dhaadhiciyaa inta faraha badan waa dadka yaryar ee jariska xoornimadu ay ku fara badan tahay oo caqli buuran oo cawaaqibta arrimaha ay ku eegaan aan lahayn waxaa sifaadkooda ka mida ixtiqaaru lculamaa ahlucilmiga waxa weeyaan inay xaqiraan oo ay yaraystaan oo ay an yasudu nnaasa can alculamaa culimada rabbaaniyiinta dadka inay ka hor istaagaan walihada ibnu cabaas radi allahu canhu markuu u tegey khawaarijta isagoo la doodaya waxay ku idhaahdeen war ha dhegaysanine inaga kiciya inaga mariya ninkani waa nin muran la siiyey bal hum qowmun khasimuun kuwii ilaahay uu yidhi qurayshtii ilaahay uu yidhi waa qolo wada murana ayuu ka mid yahay afmiishaarnimadiisa ayuu inagu kala jeedinay naga marya bay idhahdeen wakadalika waxay macruuf ku ahaayeen yani ahlucilmiga inay airaan xaqiraan muctasilada wax badan ay wadaagaan waa kuwii xasanu lbasri iyo raggii culimada lahaa waxa weeyaan culamaau xaydin wanifaas yani cilmigoodu saraawiila imraa ma dhaafsiisna bay lahaayeen maantana qaar baa dhaxlay oo culimada rabbaaniyiinta ay idhaahdaan waa culamaa lxayd wanifaas bay idhaahdaan iyaguna xayd iyo nifaastoona axkaamtiisii garan maayaan wax kale hadalkiisa daayo culimadii cilmiga garanaysayna sidaasi ayay u aflagaadayneen marka waa min simaati eesh alkhawaarij isticjaalka alcajala wacadamu ata'ani degdega iyo hubsasho la-aanta ayaa sifaadkooda ka mid a waayo kuwaasi waxay ka mid yihiin safaha uu rasuulu ku sifeeyey markuu yihi waa sufahaau esh sufahaau alaxlaam arrimaha kama fiirsadaan cawaaqibta ma eegaan laakiin waa degdegaan markaa sifaadkoodu waa fara badan yihiin waxaa markaa sifaadkooda ka mid anum yata'awaluuna kalaam allahi calaa gayri ta'wiilihi aayadda markaa ilahay uhi in waman lam yaxkum bima anzl llahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun علماء أهل السنة قديما وحديثا في كتب التفسير وفي كتب السنة وغيرها waxay sheegeen in loo daliishado qof kasta oo ku xukma bغayri ma أنزل lah inuu diinta ka baxay inuu tafsiirkaasi yahay tafsir الkhawaariج alأjuri waa ku sheegay في الشharيcة أنهم yتأwلuuna hadiه الآية aيaddan أwilanayaan fayukafiruuna الxaakim se xaakimkii gaalaysiinaya ثuma يkرuجuun ويسفikuuna الدimاء markaasay seef ummadda ula baxayaano ummadda dhiiggeedii ayay daadinayaan وكذلك القرطبي رحمه الله تعالى والسمعاني تفسير كيس السنوات كشاك وابن أبي يعلى كتاب الإيمان يعني غير واحد ومن العلماء باشاقي تفسير كالنوع عاسي إنه تفسير الخوارج تفسير السلفنا من الصحابة والتابعين وكدوية يقول حيث هذا الكفر قاعدا لقشاقي وهو كفر أصغر كفر دون كفر يعني وقف قال هذا الشباهي ويان معنيه إما دينتي مكبح هذه قال لما كان وقفك يراعده وقلبك وكأمني أما أفك وكقهد لي أما حبنيس وكسميي سيدة تصالحان إنه حكمك إلهي عايو أما وكتشيس جيسو أما ويراو حبنان إن لغو حكم وحان دينت إلهي هاي أما وصم حكمك إلهي هي حكمك بشرك يعني أما وحكمك إلهي بدفره ولا سقو قرنا يسي يهود بأي سميين جحود إنه ليمادو ولا حكمك إلهي ما باها سيداسي waxyaabaha sina waa arrimo sidooda gaalnimo ah haddii arrin kaloo gaalnimo ahi ay raacdo ayuunbaa alxukmu bigayri maa anzala allah uu noqonayaa gaalnimo diinta lagaga baxo haddii kale waa kabiira min alkabaa'ir in la yidhaahdo waa kufri akbara وكل من حكم بغير ما أنزل الله وكافر ومذهب الخوارج وأنا ميلا هذه الشير علي أي كانطلاقان وأي كدقاقان وحي تلازم كدحيسيان بين العبادة والطاعة cibaadada iyo taacada waxay odhanayaan taaco kasta amar qaadasho kasta waa cibaado markaa qof kastoo macsiyo sameeyaa shaydaan buu adeecay qof kastoo shaydaan adeecaana shaydaan buu caabuday wayaan macnaheedu qofka shaydaan caabudaana waa kufriyaya waa gaaloobaya ahlu sunnana waxay aaminsan yihiin ataaca waalcibaada inaanu talaasum ka dhaxay oo wax waxaa jira taaca amar qaadasho ah oo haddana aan cibaado aan ahayn laakiin cibaado kasta ayaa taaca ee taaca kasta iyo amar qaadasho kasta maaha maxay cibaado maaha nacam kutubta marka ahlulcilmigu ay ka qoreen khawaarijta in la akriyo ayaa fiican gaar ahaan waktigan aynu ku jiro su-aashan wuxuu leeyahy imtixaan ayaan su-aal ka mida qishay ama la ii sheegay shahaadada aan ku qaato imtixaankaa xukunkeedu waa maxay alqishu xaraam ya cibaad allah qishku waa xaaraan wey waa xaaraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man gashanaa falaysa mina qofkana qishaa annaga naga mid ma alqishna waa maxay idhaaru shay calaa gayri suuratihi alxaqiiqiya waa shayga sawirkiisii dhabka ahaa mid dhabta ahaa mid aana inaad ka bixiso shaygiioo tusaale ahaan xagga hoose ka xun inaad inta wanaagsan dusha soo mariso ama inaad taariikhdii ama magacii aad ka masaxdo mid kale oo dadku ay jecel yihiin inaad ku qorto waa min alkish ama dadkaba inaad afka shaygii markaad u sifaynayso aada ugu sifayso sifadii uu lahaa mid aan ahayn tira waa noocii u wanaagsanaa waa lamber onkii hada min alkish kishka ayaa taasi waxa inay ka mid tahay aada baanu maanta suuqyada ugu badan yahi reer miyigu adhiga way soo waraabiyaan markay seelada keenayaan isagoon biyo u baahnayn maaha in haraad laga biinayo haddii haraad laga waraabinayo waa sax taasi waaba waajib sharciga laakiin si uu neefku ugu muuqdo neef jilis qaarkoodna waxay sameeyaanba milix bay waraabiyaan milixduna haragga iyo hilibkay kala dhex gelaysaayo sarartaa marka la taabtee dilaalku uu taabto wuxuu odhanaya wallaahi waa waa biyo weeyi neef aada u shilis buu odhanaya hada laa yajuus dhuxushii baa dusha sare waxaa lasoo marinaya war meelaha dhuxusha lagu iibinayo rood arag mid aada u qurux badan oo fiican hoostana xashiish baa ka buuxa iyo ciid hada min alkish khudradii baa dusha waxaa lasoo marinaya in fiican hoostana wax liita ayaa waxa weeyaan ka buuxa imtixaan markaad gelayso maxaad u muujisanaysaa cid imtixaan kaa qaaday maxaad u sawiraysaa inaad aduu ka shaqaysay soo maaha waxaa meesha warqadda ku qorani aqoontaadii ay tahay taasaad u muujisanaysa xaqiiqadiina maaha ee waxaanad adigu aqoontaadii aan ahayn adiga ayaad warqaddii ku qortay ama warqad baad ku soo qoratay ama qof baa kuu sheegay ama buug baad ka eegatay waa qishkii soo maaha ilaa adharta shay calaa gayri suuratihi alxaqiiqiya kale waa lagu sheegay dawladdii baa kuu sheegay weliyu amric xaakimkii kuu talinayey ayaa kuu sheegay oo kuu yidhi waxa weeyaan qishku ma bannaana oo intaa lagugu celcelinaya le lama ogola markaasaad caasiyaysa amarkiisi markaasaad qish adigu aada samaynaysa ile dadkani yay matelayaan xaakimkii kuu talinaya muslimkaabay dadkani matelayaan hawshan waxa weeyaan faraha ku hayaan mafsadana way ka dhalanaysaa arrinta noocaas oo qofkii wax bartay waxbarashadiisa ha dhowtoole gayaan ugu noqonayay mas-uuliyadda iyo hawsha loo dhiibo iyo kii aan waxba baran ayaa isku mid noqonaya yakhtali takhtali alumuur arrimaha isdhex gelaya yacni haddii u qishka waxaa la yidhaahdo dadka loo ogolaado loo fasaxo tataratab calayhi mafaasid marka waa wax ardayda iskaga beeran inay wax qishaan laakiin waxaa fiican qofku inuu ku kalsoonaado naftiisa waxaa laga yaaba kanaad leedahay ii sheeg inuu ku khaldo sooma sida adigu haysayd sida saxdaaba ta amaba se waxa weeyaan kana aad ka eeganayso sidan uu ku jawaabay inay khaladba tahay way dhacdaa soo maa waxaa la sheegaya waxa weeyaan nin ardaya oo aad xariif u ah laakiin maxaa ka maqan kalsoonidii baa ka maqan qish baa lagu salliday maalinta baa kelidii la fadhiisiyay galaasoo dhan alaa kaga shaqeen cid bay imtixaana la gelinin kuwa u sarreeyu ka mid noqon maxaa qishka ku kalifaayey cadamu hiqati binafs naftiisa ayaanu ku kalsoonayn markaa dadaal oo asbaabtii la kaalay adoo ilaahay tala saaranaya naftaadana ku kalsoonow qishka waxaa la idhahana iska daa laa shaka inuu raad ku yeelanayo qishkaasi wixii waxa weeyaan aada ku qaadatay inuu raad ku yeelanayo shaki kuma jiro oo haddii shahaadoba ay tahay shahaado aada qish ku heshay shahaadaduba hadday tahay mid aada qish ku heshay waa shahaado xaaraana oo shahaadatu zuura weeye wixii aada iyada lafteeda aada ku shaqaysataana ee iyada lagugu ogolaaday la-aanteed aan lagu ogolaan lahaynna isaguna saasoo kale xukunkeeda ayuu yeelanayaa marka ardayda waxaan leeyahay aada baa su-aashaasi ay usoo noqnoqotaa xataa dadka imtixaanka ilaalinaya naftu isugu timi odhanaya wayna dilayaane maxaanu yeelnaa sheekh ayay qaar fara badan igu idhahdeen nin baa wuxuu igu idhi haddaan idhaahda ka warrama si dhexdhexaada wuxu qisha ya oo kutub iyo oraaqiyaa soo qaadanin ee idinku dhexdiina ka wada shaqaysa maxaa kuu kalifaya wuxu de way dilayaan bu hadhow tole markaa soo baxay dilayaan ya marka ma banaana macallimiinta qaarna waxaa laga yaabaa inay ama ilaalayaasha qaarna inay lacag iyo wax la mida ay qaataan marka fasaadka noocaasa waxaa fiican in iskuulladeenna iyo madaaristeenna iyo waddankeennaba aynu ka tahirno laga sifeeyo faraha laga qaado wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira